saxardiid jaamac oo ku mid ee farsamayaqaanada ka shaqeeya u biro ee ka sugan magaalada gaalkacyo iyo sheegay in dhibaatayo ka qaban xaaluf biro lakahaaye weybaus sheegay inuu ha saareen alaab shaldumu ayuu ku mid yihiin tooreyda misaarta iyo weliba alaab kale oo uuse sheegay inuu muhiim yihiin dadka soomaaliyeed laakiin weyba uu sheegay in waayowan dambe ku abadahayaan dad uuse sheegay in biro iyo haqaada jareen iyo wadan kaliyo indhoofiyahayaan taasi bedelshana iyo biro farsamaysan iyo hagaadahayan taasoo yoon awoodna waxaan farsamayaqaan waxaanahay birta ah waxaan sameeyaa qalabkaas aad arkaysa warkaas yaal ilaa waxaan kusoo dhex jiray shan iyo labaatan sano oo ka shaqaynahay ku yidhi anoo labaatan jira labaatan baan jira markaan ku bilaabay waxaan ku bartay anoo baadiye ka imid oo geel raaca baan gaalkacya imid nin birtuma hayaan iskala fariisano ilmo abtinahay asagii baan la shaqayn jiray ishaasaa waxaan ka fiirsano wax laysbaro ama qarin loogu dhigomaan waa xirfad maskaxdaa laga barto iyo aragti lagu barto oo markaa dee waxaa fiirsatid qofkii fahmad lahu wuxuu hal mara fiirsho waa ugu dhantahay horaybu ka samaynayo wax ma ahan qarin iyo buug iyo lagu barto waa wax aad maskaxdaada ka badan hindisaysid wey maasha allah dee shan labaatan sanaan ka shaqaysanayey wax badanna waa ka samey waa ku guursaday reer baan ku dhistay waa ku kalsoona haddeerna waa ku shaqaystaa dowladda iyo maamulka puntland yowsan ka baaqaysa hardiid jaamac inio galan ku siyan inay walhasaarowsho dhinaga biritumista ee iyo kaalin wiiyo ku qaadan haddaan qalab kasi fiican haysan lahaayo horumar ama dowladda ama hay-aduhuna caawin lahaayeen wax ka fiican oo kasii warshadaysan baan samayn lahay wax qabadkii kaleoo macnaha caawin kale ma haysano dowladdii baa nahagratay birtii ana darad ka samayn jirnay baa etoobiyaan rar oo ardisabool loo rara birtaan ka samayn jirnay baan haddeer lacag ka soo bixinaa birtii la tuuri jiro jaqafyadii birtii la bedeloon soo qaadan jirnay etoobiyaan baaba rartay waxaan haddeer ku shaqayna waa baqarada inaan ka soo gadanaa bir hadda qalabkii aan awal ku shaqayn jirnay oo annaku diyaarin jirnay oo samayn jirnay oo soomaalida ka gadan jirnay dabaddaa ganacsadayaashu waxay ka keenayaan iyagoo casriya oo aan casri laakiin ha iska aadeen wax adugu orjinaal ahoo ay nimankaa kasoo sameeyeen qandaraas kusoo sameeyeen baa baqaaradii yaal jaambadii baa taalo mindidii baa taalo faaskii baa yaalo wax walba iyadoo orjinaal aha ganacsatadii keen annakii farsamayaqaynta ahayd haddeer waxaan qabanno ma naqaan shaygii aan samaysan lahayn baqaarada yaalla loo raadsanaya ayagoon tayalaayana markiisaa wax loogu dhusa kala jabahayo dadkiina waa dhibaateeyen annagana waana dhibaateeyo